horta madaxda dowladda federaalka ee soomaaliya iyaga ayaa laga rabaa wixii dhiba inay xalliyaan waxaa ka horaysa dhib inuuna imaanin inay ka hortagaan haddii taasu dhici weyso marka khilaaf waa imaanaya haddana inay ka daba tagaan oo xalliyaan iyagaa laga rabaa dowlad goboleedyadu waa waa muhiim waa madax shacbi deegaan doortay dastuur u gaarana ay ku doorteen oo qoraya qodobo cadcad dabcan dastuurka federaalka ayaa ugu sarreeya ee sharciga dalka lagu maamulayo marka dowlad goboleedu waajibaad bay leeyihiin dastuurku siinayo federaalkaahu dowladda dhexena sidoo kale waajibaad ku leedahay marka haddii cid walba waajibaadka dastuuriga ah ay leedahay ay qabanayso dowladda dhexe ama federaalkaahuna ay isku xirayso waxa dhan waxaan arkaa in hore loo socon karo in guulo badan la gaari karaan arkaa haddii imaa weysana dibudhac ayaa imaanaya marka arrintaasna u dan maha ummadda soomaaliyeed sidaas darteed dowladda federaalkaahu waxay la mid tahay waalid waalidka iyo carruurta hadday isqabtaanna xalka lagama rabo carruurta waalidka laga raba marka iyagaan rajaynayaa inay gartaan mas-uuliyadooda iyo waajibaadkooda oo xaliyaan waxa la wixii khilaafaad dalka ka jira